Cudurka dabaysha, oo ah cudur halis badan guud ahaan caalamkana laga cirib tirayo kana mid ah cudurrada naafeeya carruurta, ayaa waxaa maanta magaalada Wajeer laga daafuray tallaalka cudurkaasi looga hortagayo, kaas oo carruurta shanta sano ka yar la siinayo tallaalka. Wasaaradda Caafimaadka Dowladda Hoose Ismaamulka Wajeer oo kaashanayso Hay'adda Caafimaadka Adduunka iyo sidoo kale hay-adaha gargaarka fidiyaan ayaa maanta xariga ka jareen tallaalka cudurka dabaysha ama booliyoda loo yaqaano. Tallaalka dabaysha ayaa lagu wadaa in la gaarsiiyo carruur kor u dhaafaysa boqol iyo siddeetan kun kuwaasoo ay da'doodu u dhexayso shan sano iyo wax ka yar saraakiil caafimaad oo ka socotay waaxda caafimaadka dowladda hoose ismaamulka wajeer iyo hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa bulshada ugu baaqeen inay carruurta uga faa'iideeyaan talaalka cudurka dabaysha cudurka booliyooda waa cudurrada la rabo in laga eribtiro dunida taas awadeedii ayay noqotay mar walba inay tallaal maaragtay carruurta la siiyo sifo maaragtay cudurkan booliyooda oo dunida looga ciribtiro tallaalkan booliyooda maanta ayuu magaalada ka bilaabanayaa ee maanta waa taarikh labaatan iyo toddoba wuxuu soconayaa muddo maaragtay shan beri ilaa taarikh soddon iyo kow waa ayaanta arbacada ay ku aadanta wiilkan soo socdo shantaas beri ayaa maaragtay tallaalka magaalada ka soconaya dhakhaatiir ayaa xaafadaha wareeganaysa guri walba way imaanaysaa dugsiyada suuqyada iskuulka meel la daayni doono ma jirto carruurta da-dooda shan sana iyo wixii ka yarna maaragtay tallaalkan way ka faa'iidaysan doonaan marka dadweynaha waxaan u sheegaynaa in maaragtay tallaalkan laga faa'iidaysto bulshada waxaan ka codsanaynaa dakhtariinta in shaqada raqiis looga dhiga oo carruurta wixii umul iyo wixii kaleba guryaha markay imaadaan lasoo bixiyo tallaalkana si fiican loo sii tan labaad tallaalka wuu soo nonoqday ayaa wakhti badan nala weydi tallaalka adduunweynaha cudur hadda la dibirgoy hadduu jira waa cudur oo un lagu dibirgoy arrin tallaalka xaggiisa ka socoto muhiimaddaas darteed ayaa cudurka tallaalka shaaca looga qaaday magaalada dhadhaab ayaa lagu arkay carruur oo dhibkaas uu soo gaaro qariibu saddex iyo toban eh marka waa muhiim inaan carruurteenna u dadaalna aana ka hor tagno cudurka countida wajeer waxaa loo baahan yahay in la tallaalo carruur xisaab ah boqol siddeetan iyo sagaal iyo gogo oo shan jir wixii ka hooseeya countida wajeer dhammaala tallaalka waa tallaal saafiih dhib ma keenaya cunugii shalay la sii maantana waa la siini karaa taas darteed waxaan idinku boorinaa carruurta tallaalka in la wada sii dhanka kale qaar ka mid ah waalidiinta ku dhaqan magaalada wajeer oo ay horay u saamaysay cudurka dabaysha ayaa ka hadleen dhibaatadii ay kala kulmeen iyaga oona bulshada ugu baaqay inay carruurtooda siiyaan talalka waxaa waaye anigaa naafe eh anigu waxaa naafoobay anoo saddex jir ah cudurka dabaysha ayaa igu dhacday miyiga ayaan joogay ma helin tallaal tii darteed waad arkaysaan faadigiis waad garanaysaan waxaad igu badana igu yeertiin salaajiise jiisnimada waxaan ka qaaday dabeesh cudurku horta allah bixiyo laakiin ilaahi caqli wuu keenay daawo wuu keenay bulshadan reerjaar soomaali markeena annaga waa iska wax kasta waa iska sahlanaa canuga markuu yaro laciif noqdo gacanta ay yaro laciif noqoto lugta u yaro qaadi waayo sidii cunug awal u furfurnaayo mise u furfakan jira laga waayo culayskama saar maxaa ku dhacaysa wax ka yimid mar dambe ay mid uus ku tagtay aan calayna soo waxaan ninka codsanayaa reer wajaar hoyooyinka aabbaha bulshada dhan madaxda ah waxaan rabnaa booliyo in almaha lagu dhibin dhakhaatiirta lagu dhibin carruurta la sii hadda ka hor madajaaniga oo jooga wiil maaragtay afar jir oo shan jir madaxa geli yaa hadda ka hor booliyooda iga dhacda booliyooda cunugii markii ay ku dhacday isbitaalkaan aan keeni waxa baa laga qaban way maxaa yeele markaba hadayba ku dhacda mar kale magaa wax qabasho ma leh muhiimkeeda aan arkay marka si aaweed dakhtariinta waxaan u sheegi rabaa marka inay tanida haddaan kahor aniga qabatay oo daawada la qaadanaa ay muhiim tahay yaan u sheegi rabaa wiilkii afar jir soo oo guura oo maarata reerka gaarka dhaqaale inay ku dhacday magi dambana soo sagaal jiraas cudurkusu ay u dhintay marka booliyooda aabba madiidaay hooyo madiidaay qabqabka iska jaahil oo baadiye ka imaado baan wax ka sheegi mawii waxay muhiim ay leedahay waan aragnay dhanka kale sarkaal ka socday w h o ayaa ugu baaqay macallimiinta madaarista dugsiyada iyo iskoolada inay fursadu siiyaan carruurta in la tallaalo dakhtariinta guryaha ay imaadaan dugsiyaasha waa tagaan iskuulka waa tagaan bulshada waxaan ka codsanaynaa khaasatan macallimiinta dugsiga iyo iskuullaha inay dakhtariinta soo dhoweeyaan wixii u baahan in wasaasiga rusqo la weydiid hore inay u weydiiyaan wasaasiyaasha guryaha waa ku ogolaan inay cunugga iskuulka joogo ma diidayaan marka si takhtariinta iskuulka marka imaadaan shaqada loo raqiisi si oo si degdege shaqada ay u dhammeeyaan oo iskuulka shaqadiisana ay ka laab cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta sta ismaamulka wajeer